hadday anfacaysa haddayan anfacay labadaba waani tabliiq baa lagaa rabaa sayadakani waxa u ansami doonaa man yaksha wixii alla ka badaya wayatajannabuhaa waxa waanadii ka dheeraanaya alasqa ayaan daraha shaqiga bacawgaa ee naar loo qoray alladii shaqiga waslaa geli doona ee ku gudan doona annaara naar alkubraa weyni badan uma hadduu gala kadib an laa yamuutu dhiman doonin biha naarta gudaheeda walaa yacya kuna noolaan doonin qad waxaa dhaba aflaxa inuu liibaanay man ruuxa wasakaa tahirnaada naf iyo jismiba u tahirnaada oo wadakara xusa isma rabbihii rabbigii magicii allahu akbar yida oo fasalla dabadee tukada bal waxa ma rabtaan ee tu'tiruuna waxaad dooranaysaan alxayaata nolol addunyaa hoosaysa waalaakhiratu maalintaa dambe ayaase khayrun ka fiicnaan badano oo abqaa ka cimri dheer ka harid badan in haadaa warka lafi suxuf xaashiye gudahood buu ku yaalay aluulaa horreeyeenu suxufi ibraahim nebi ibraahim xaashiyihiisii iyo wa muusa nebi muuse xaashiyihiisii suuratu lkhaashiya suuraddii sideed iyo sagaashanaad hal ataaka xadiisu lkhaashiya ayay ku magacaaban tahay suuratu lkhaashiya waa makiya suuradihii ku soo degay maka ayay ka mid tahay wa aayaatuhaa sittun wa cishruuna aaya lix iyo labaatan aayadoodu abdaw haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah eebaweyne magicii cuskashadii alii araxmaan naxariis guud naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariistadu qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi hal ataaka rasuul allow ma ku yimid xadiisulkhaashiya kii duniya dabooleysay warkeedii ma ku yimidu ka dunida daboosha waatuma alqiyaamatu alkhaashiyatu waalwaaqicatu waalxaaqatu wazalzalatu wataamatu wasaakatu intaba qiyaamadii wey waraajifatu waraadifa idan waxaa khaashiye loogu bixiyey waa masiibo caama iyada waxa ka horeeyaba adduunyada masaafta meelun bay ka dhacaan meel baa gariirtay meel baa dabayl ku dhacday meel baa dagaal ka dhacay meel baa abaarowday meel baa gariirtay waxaa sida loo hayay imaanaysaa meel ka badbaadi male adduunyadao dhan bay ku adkanaysa khaashiya magaceeda layi hal ataaka rasuul allow ma kuu yimid xadiisul khaashiya dunida tii dabooleysay warkeedii ma kuu yimid waa kuu yimid balse hadduusan kuu imaanin qayb warkeedii ka mida dhegaysa haddee wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalintaa khaashiyadu imanayso khaashicatun mid hoganaysa wey dulli intuu ku dhacayo inkaar bay hoganaysaa caamilatun waa mid shaqaynaysa shaqadaas bay shaqaynaysaayo garaacidii la garaacayay silsaladihii lagu jiidayay walahum maqaamicu min xadiid idil akhlaalu fii acnaaqihim wasalaajilu yuscabuun kolkaa tumadii la tumaayey iyo jiididii la jiidayey shaqadeeda dhibkood naasibatun mid dhibtoonaysa wey oo cadaabba intaa loo kala bedelaya noocba noocu ka huma yaa la dhadhan siinaya faslaa waxay wejiyaal ka galaan naaran naar bay galaan xaamiyatan kulul faslaa waxaa laga waraabiyaa min caynin in aaniyatin subaalinaysa kulaylka markuu heerdha oy biyaha daba gadoomaan subaalin baa la yidhaah kolkaa waa subaalinaysa haa waa biyihii cuntadoodii away laysa ma ahaanin lahum iyaga dacaamun cuntay cunaan ilaa min dariiq geed baasoo xaggaa ku yaallow carabtu geeday shibraq sira ayaa bari adduunka loo yaqaanaa waa geed gurmoon oo kharaar oo dad iyo dunya wax ku lexdaa male durbarbaar oo kale wey ilaa min dariic geed baaskaas ayay cunaan geedku laa yusminu mid wax ayiliyaa maaha walaa yugni mid ka deeqaa maaha min juucin gaajana mid ka reebayaa maaha qolada haddaan garanay qoladii kale waa kuwa kan wujuuhun wejiyaad yowmaidin maalinta kaashiyada naa'imatun mid barwaaqaysan wey lisacyiha camalkii adduunka ay ku samaysay biliimaani wa saalixil acmaal ayay raadiyatun raalli ka tahay fii jannatin janno gudaheed bay ku sugan tahay jannadaasoo caaliyatin xisan waa macnan u korraysa kor jirta qiimigeeduna sarreeyo xagga maqalka laa tasmacu ma maqasha fiiha jannada gudaheeda laaqiyatan naf war xumaanaysaa maqli mayso oo meesha hadal xun ma jiro kolkaa warcantara baqasha oon qiimi lahayn haddaad maqashid dhagahaaguu dhibaya maskaxdaaduu dhibaya war waxaa naga daayaad leed xaggaa ma jira waxaas fiiha jannada gudaheeda waxaa jira caynun il jaariyatun dareeraysa fiiha jannada gudaheeda waxaa ku sugan sururun sariiryaal oo tanna waxaa xaggii gogasha marfuucatun la kor yeelo jurmigooda shan boqoloo sana uu dhan yahay oo markii lagu fadhiisanayana isku ururaysa oo kugu imanaysa haddaad ku seexatana cirka kula tegaysa marfuucatun la kor yeelay maacuuntiina waatana waa akwaabun koobabyaal mawduucatun la safay wa namaariqu barkimo masfuufatin laysdhinac dhigay iyo wa zaraabiyu sajaado mabsuutatun la fidiyey kolkaasaa waxaa la tusay qudrada ee basay wax uma quunisay reer baadiyay mushrikiintu ahaayeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi haddayaan wax kale ku hanuunayn oo qur'aan iyo wax loo sheegay iyo midna ayaan maqlayn afalaa yanduruuna saw arki maayaan ila alibili geela ay daajinayaan kayfa sida khuliqad loo uumay qurux badnaanta geel habka loo joojiyey iyo sida loo uumay saw arki maayaan haddii ay taa anfici weyday waa ila samaa cirka saw arki maayaan kayfa sida rufixad loo kor yeelay tiir lagu celiyeyna male kor wax hayana male wa ila aljibaali buuraha saw arki maayaan kayfa sida nushibad loo qotamiyey buurtii waa qotanta dhulka korkiisa ayay ku joogtaa sida buuraha loo joojiyey oo loo qotamiyey saw uma jeedaan wa ila alardi dhulka saw uma jeedaan kayfa sida sutixad loo fidiyey qoladii waxbaa kore iyo waxaa oran jirta laguma jira warkooda sutixad iyo daxaaha iyo busidad waa fidsanta inay fidsan tahayna waa muuqata gogol baa rabbi ka cabiray waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun kolka gaalaa tiri dhulkii waa loo dhabagalay meelaa laga soo wareegtay ukun buu u egya madax fiiqan oo kada waxaasaa la rumaystay ilaah waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa ila alardi kayfa sutixat waalarda bacda daalika daxaaha busidad iyo sutixad iyo daxaaha inay fidsan tahayna intaan ka aragna nagu filan inta soomaaliya iyo sacuudiga u dhexaysa waa fidsanta intaanaba daliil noogu filan kolka walxabaa kura iyo walxabaa makuukuusaloosan dhuuban oo saani u wareegaysa war gaalow warkii eebana waa kan intaan ka naqaan waa ka fidsanta inta kalena maba naqaanba fadakir rasuul allow dadka waani inamaa wax kale maaha anta adiga mudakir kolkaa qofkaas mu- mu- daaciya muhimmatu daaciya ayaa halkan ka cad daaciya haddaad tahay inaad wax sheegta keliya kula jirta amaa hidaayatu lquluub falaysa laka fahiya lilaahi caza wajal kolka adiga waxaad tahay mid wax waaninaya dadkii xaqa u sheeg war waxaan waa xaqa yeela waxaan waa baatila iska ilaaliya sidaas iska dhe amaa qofka wixii inuu qaato inuusan qaadan allawda fadakir waani inamaa wax kale maaha anta adiga mudakirun waaniyaa tahay lasta ma tihid calayhim dadka korkooda bimusaytirin bimusallad mid dadka lagu diray ma tihid ood qasab ku hanuuniso waani ilaa man maahaane tawallaa xaqa ka jeesto wa kafara gaaloobayo fa yucadibuhullah ilaah u naari doono alcadaaba annaar alakbara weyni badan oo adduunyada wixii yimaadoo dhan iyo qabriga waa cadaabuladna cadaabulakbar aakharu jira kama qaala caza min qaa'il walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun ina ilayna annaga eebaa keligana xagga ayaa iyaabahum laabashadooda ahaatay uma ka gadaal ina calayna annaga eebbaa korkanaga ayaa xisaabahum la xisaabtamidoodii ahaatay kolkaa rujuuc eebba loo noqdo iyo xisaabtamid laysla xisaabtamo labadaba allay ku kooban tahay macnaha waxaynu ka fahmaynaa innagii ajruumiga akhrisanaynay iyaabahum baa ismuinaa ilayna waa jaara majruur waana khabar inuu dambeeyay ahay ina iyaabahum ilayna uma ina xisaabahum calayna ilaa khabarka iyo mubtadaha mubtadaha soo horeeya hore waxaa loo marinaya liyufiida alxasra marka waxaa lagu koobayaa eebe axad loo laabanayo oon eebe ahayn ma jiro axad wax la xisaabtamaya oon eebe ahayn ma jiro uma ina ilayna laa ilaa kayrina axad kale hadalkiisa ayaa iyaabahum uunka gadoomidooda annaga eebaa xagga nagu ahaaday uma hadday noo soo gadoomaan ina calayna laa calaa kayrina axad kale hawshaas uma taal annaga eebbaa dushadii ahaatay xisaabahum la xisaabtamidoodii iyo abaalmarintii wey hal ataaka suubane ma ku yimid xadiisul khaashiya adduunka tii daboolaysa qiyaamada ahay warkeedii ma ku yimid waa ku yimid haddana warkaan qaado wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalintaa qiyaamee khaashiya timaad khaashicatun mid dullaysan wey caamilatun mid shaqaynaysa wey naasibatun mid dhibtoonaysa wey dhibkiiyo shaqadii la sheegayay waa kana rafashi iyo welwel iyo cabaad bay haysa taslaa waxay geli doontaa naaran naar xamiyatan kulul tusqaa waxaa laga waraabin doonaa min caynin ilbiya aaniyatin shubaalinaysa sharaabkoodii haddii lagu sheegay laysa uma sugan xaggii cuntada ka hum iyaga طacaamun cunto la cuna meesha uma taal ilaa min dariib geed baaskaasaa u yaala laa yusminu geed waxa yiliya maaha walaa yugni mid ka reeba maaha min juucin baahi oo baahi ku dayn mayse baahi buu sii kordhinaya qoladii kale waa kuwa kan wujuuhun wejiyaad yowmaidin maalinta kaashiyada naacimatun mid barwaaqaysan wey lisacyihaa camalkii adduunka ay ku samaysay ayay raadiyatun raalli la tahay oo sawaab fiican bay ka heshay fii jannatin janno gudaheed bay ku sugan tahay caaliyatin meeshay ku taal iyo macnaheeduba sarreeyaan laa tasmacu ma maqasha wujuuhda fiiha jannada gudaheeda laagiyatan cantara baqash fiiha jannada gudaheeda caynun ilbaa ku sugan jaariyatun qulqulaysa oo ama malaba ama caanaha ama khamraha ama xareeda fiiha waxaa ku sugan jannada sururun sariiro marfuucatun la kor yeelay waa akwaabun koobyaal mawduucatun la dejiyey ishan burqanaysa gaarkeeday koobyaalkana iska yaallaan waa namaariqu barkimo masfuufatin laysdhinac dhigay iyo wasaraabiyu harka weylaalis gogol qurux badan oo dhogor macaan leh sajaada hadeer loo yaqaan mabsuutatun la fidiyu afalaa yanduruuna ma wayan dhowray ila libili geela kayfa sida khuliqad loo uumay wa ila samaa'i cirka kayfa sida ruficad loo kor yeelay wa ila aljibaali buuraha kayfa sida nusibad loo joojiyey wa ila alardi dhulka kayfa sida sutixad loo fidiyey fadakir waani inamaa wax kale maaha anta adiga mudakirun mid waanin ayaa tahay lasta ma tihi calayhim korkooda bimusaytir mid lagu diray ma tihi ilaa man maahaane tawallaa iimaankii ka jeedsadayo wa kafara xaqii diiday sidaa mid ka yeelay allah ku shaqale fa yucadibuhu waxaa naari doona allahu eebba weyne alcadaaba cadaab buu geynayaa alakbara weyni badna ina ilayna annaga eebbaha xagganaga laa ilaa kayrina axad kale warkii ma jire ayaa iyaabahum uunka gaddoomidooda ahaatay suma hadda iisoo gaddoomaana ina calayna annaga eebbaha korkanaga laa calaa kayrina ayaa xisaabahum la xisaabtamidoodu ahaatay suuratu lfajri suuraddii waxaa weeye siddeetan iyo sagaaladu walfajrida ugu horraysa ayay ku magacaaban tahay suuratulfajri waa makiya inta nebigu maka ku noola suuradihii soo degay ayay ku jirta wa aayaatuha halaathuuna aaya aayadaheeduna soddon aayadood qaala tacaala eebba wuxuu yidhi abda'u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla weyne magici ali arraxmaan naxariista arraxiim naxariis gaarahaneed naxariistow qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walfajri aroortaan ku dhar fajru kulli yowmin wey qudrada eebbaa muuqanaysa dunida habeen baa haystay kolkaasa habeenkiina la xayuubiyey maalinna la keenay habeen meel la geeyey ma naqaan maalin meel laga keenayna ma naqaan dunidiina innagaa ku nool intaasaana waagii baryaba waa baryay ta labaadna manaaficda uunkao dhan baabaa ku sugan oo waxa wax la adeegtaba waa maalinka kolka waataynu nidhi waxa eebba ku dhaaranayo ama qudradiibaa ka muuqata ama manaafic gaar ahaneed baa unka ugu sugan tan labadiiba isku darsatay waa layaalin habeenaan ku dhaartay cashirin toobana waa tobanka habeenee bisha carafa u horraysa maalintii sagaalaadka ahayd baa ku jirta ee mashhuudka ahay maalintii iidda ahayd ee tobneedna waa ku jirta tobankaa maalmood qiimi gaara inay leeyihiin suubanuhu waa sheegay wuxuu yidhi maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi tacaala min cashri dilxij maalin adduunka ku jirta oo camal saalixa la sameeyo oo ilaah ka jecel yahay tobanka carafa u horraysa lama arkow kolkaa waa lagu dhaartay qiimi gaaray leeyihiin walayaalin habeenno cashirin tobanaan ku dhaartay washafci waxa isla eg baan ku dhaartay iyo walwatri waxa gaarka kolkaa wax uunka intaa ka maqan ma leh haddii kale khaaliq iyo makhluuqaba laysku daray oo shafcigana waa makhluuqa watriga aan wax la garab dhiga lahayn oo khaaliq idan ilaaha wax uumaya uunkan labadiiba ku dhaartay lamid wallayli habeen baan ku dhaartay idaa yasri hadduu socdo oo ama waa sii socdaa ama waa soo socdaa jawaabtii dhaarta dib bay ka iman ina rabbaka labilmirsaadi ina rabbaka adiga rabbiga labilmirsaad ilaalin qabideed buu ku sugan yaho uunkuu ilaalinaya wax dayacmaya male waxaan la ogayna male waxaan loo warhaynina male hal fii daalika arrinkaa gudihiisa ma ku sugan yahay qasamun dhaar lidii xijrin caqli qofkii u saaxiiba inay meeshaasi dhaar yaab la tahay ma garan karaa nacam waa garan karaa ee alam tara ma waadan ogey kayfa sida uu facala rabbuka rabbigaa ku sameeyey bicaadin reerka magacaa leh irama waa iyagi iramiya caad cadfubayaan bay isu yihiin kolka caad baa mararka qaarkood laba qole noqon caadani luula iyo caadani thaniya caadani thaniya reer samuudu kolka marka irama lagu dara caadkii hore loo dallay ee huudu nabiga ahaa wixii alla ku sameeyey iyagoo weliba xoog loo qiray daatil cimaan kutub dhaxaadyadan ay la ekaayeen kaana alwaaxidu minhum isna cashara diraacan laba iyo toban nudhun yaa qofkiiba la eka allatii reer caad lam yukhlaq aan baan la uumin misluhaa wax iyada quwo kula mida fil bilaadi aan lagu uumin wa maca daalika maxaa lagu sameeyey meeshan quus wey innagaa loo quusayaa walaasiyama qoladii nabiga la noolayd ee qureesh baa loo quusayaa waxbaad ismoodaysaan ee reer caad oo idinka xoog badan nebi huud hadday diideen dabayl gabanaa lagu furay waana la xaqiyo wa samuuda reer samuud wixii lagu sameeyey mawaadan ogey alladiina samuud jaabu sakhra dhagax gooyey bilwaadi cimrigoodii baa carrada ka batay afar boqoloo sano qofkii noolaanayo aqalkii la dhisaba waa dumaya markii dambe dhismayba dhaafeen dhagaxyaal waaweyn oo isku yaal baa inta lasoo qaaday baa gudaha laga qoraya intii aqal la seexan karaa laga dhigaya kolkaama dhagax baa dumaya iyaguna sidoo kale markay nebiyullaahi saalix caasiyeen inta lagu dhawaaqaa nag laga dhigay kuwa wixii lagu sameeyey soomoogi wasamuuda reer samuud alladiina samuudka jaabu sakhra dhagax bilwaadi ku gooyey waa fircawn ninkii daalinka ah iyo kibre malcuunka ah dilowta afar tiir buu dhulka qootoomiyey qofka isaga caasiya yaa labadiisa gacmood iyo labadiisa lugood lagu xiraya qofkii sidii okadii marka la togo oosan isnuuxin karin yaa wixii la raba lagu samaynayo afartaa tiir buula waa waxa deer kuwaan mujrimiinta ay muslimiinta ku sameeyaan jazahoodiina waa iman doona kolkaasaa rabbi intiiba isku da alladiina kuwa daqow xadgudbee kibray fil bilaadi ilaa dhulkiisii bay ku kibreeno inay shareecadii eebba hirgeliyaan bay diideen mutajabiriin bay noqdeen ilaa xaqiisii bay qaateen ummadihiina cadaaduqahay ka dhigeen faaksaruu waxay badiyeen fiiha bilaada gudaheeda alfasaada qasiyalab shirki iyo kufri iyo macaasi iyo dulmi iyo xumay ka badiyeen fasaba wuxuu shubay calayhim korkooda rabbuka adiga rabbiga sawta cadaab cadaab noocyaalkiisuu ku shubay ina rabbaka adiga rabbiga labilmirsaad eebba uunkiisa ilaalinayo waa uu ilaalinaya edeg baa loogu jira saasuu wax walba u ogyahay ulana socdaw kolka fikradatan maadiyada lagu xisaabtamaya hantidii iyo dhaqaalihii iyo magac gobonnimo faraha laga qaaday inay fikra qadiima tahay qoladii qureesh waa yaqiineen sida arrintaa looga hadlay aad u dhagaysta faamal insaanu dadka idaa mabtalaahu hadduu jirrabo rabbuhu rabbigiis oo fa akramahu uu ilaa insaanka darajeeyo magac iyo milki iyo maal u yeelo oo wancamahu u barwaaqeeyo fa yaquulu insaanku wuxuu leeyahay rabbi aniga rabbigayba akramanii i wanaajiyey oo caafimaadka iyo ladnaanta iyo xoolaha iyo waxaan maadige muuqanaya baa loo yaqaanaa karaamo wa ama idaa mabtalaahu haddii eebba insaanka jirrabo oo faqadara eebba cariiriyo calayhi insaanka risqahu cuntada fa yaquulu wuxuu leeyahay rabbi aniga rabbigay ahaanani waa iyas oo markii xoolihii iyo magac iyo maalaan loo yeelina in la nacay buu moodayaa haddii hanti loo dhiibana wuxuu moodayaa in la karaameeyey taas waa lagu khaldan yahay karaamadu nooca maa laga hadli maayo abuurista iyo caafimaadka iyo qofkaa rabbi wuxuu ku galladaystay oo magac walba ka fiican waxaa kale taqwada iyo gobonnimada iyo salaaxana laga hadli maayo oo ilaa agti ina akramakum cinda allahi itqaakum ciidan fikraddan waa horraysay kolka dadka maadiga ah ee adduunyada waxaan aan rumaysnayn dabeecaddoodii wey marka amsilaa timid ilaa wuxuu yidhi kallaa saad moodeen warkamaha oo caafimaadka iyo adduunyada iyo magac iyo mansabka waxaas darajo ma aha qofkii waayana in la nacay ma aha ee idinka unbay idinla noqotay waxaana idin gaarsiiyey adduunya jacayl waxaana lagu garanayaa bal laa tukrimuuna darajayn maysaan alyatiima agoonka sababta ninkan waa agoon waa jilcan yahay wax manaaficoo laga sugaa ma leh aakhira sawaabna lama rabo idan wax addoon darajaynaya male agoon jilicsan wax darajaynaya male walaa taxaduuna naftiinna iyo naf kale midna ku boorin maysaan calaa dacaamilmiskiin miskiin cuntasiintiisa qof dawarsanaya oo cayroo saboola ninna wax siin maayo abaan laga sugaayaan jirin waxaasoo dhan adduunya jacayl wey wa taakuluuna turaada xoolihii baad cunaysaan aklan cunid laman isku darsashaa oo carruurtii iyo haweenkiiyo intii jilcisanay dhaxalka laga qaybgelin maayo inta ragga ayaa wixii wada uruursanaysa wa tuxibuuna almaala xoolihii baad jeceshihiin xubban jacayl jaman fara badan wey ee kalaa waxaa hubaana idaa dukat alardu dhulka marka la burburiyo dadkan burburin dadkan burburin oo wajaa rabbuka rabbigaa uu yimaado waa sifa min sifaatillahi caza wajal lifasli lqada uunka kala bixintiisu u imanaya walmalaku malaa'igtuna timaado safan safan iyagoo safan oo wajiha lala yimaad yowmaidin maalinta bijahannama naarta la yidhaah toddobaatan kun oo hoggaan baa ku xihan halka hoggaanba toddobaatan kun oo malag baa haysa goobtaa la keenaya lagu xisaabtama wajiha lala yimaad yowmaidin maalinta bijahannama naarta la yidhaah yowmaidin maalintaasa yatadakaru linsaan qofka wuxuu xusuusan doonaa wixii adduunka lagu wacdin jiray lagu waanin jiray ayuu hortiisa ku wada arkaya markaasuu leeyahay wixii la ii sheegayay waa kana ee wa annaa sideeba lahu insaanka ugu sugnaan adikraa waansami maalinkaa waani iyo caqli qaadasho meeshii ma talu yaquulu insaanka wuxuu dhihi doonaa marka alaacal buusan ka fursanayn yaa laytani cakuyo aniga qadamtu maxaan iimaan iyo camal suuban u horsan u horumarsan waayey lixayaatii noloshan maanta aan noolahay aakhiro igu anfacow markaasaa rabbi wuxuu kuu sheegayaa subxaana kuwaan mujrimiinta ee masaakiinta iyo dadka cadaabee xira siday wax u xidhaan si ka daran baa eebba wax u xidha oo iyagii naftoodii loo xidhaya fa yowmaidin maalintaa qiyaamo laa yucadibu ma cadaabi karo cadaabahu ka cadaabihi eebba suu wax u cadaabo axadun qofna oo awooddaaba lama cadaabkaa lama heli karo walaa yuusiqu lama xiro wasaaqahu siduu eebba wax u xidhoo kale axadun qof u xidhi karaa ma jiro yaa ayatuha nafsu lmudma'ina naftii iimaan iyo camal saalixa adduunka kaga baxday ee laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun oon tiraayadaa ku jirin wey yaa ayatuha nafsu nafyahay almudma'ina ee deganay irjici ilaa rabbiki rabbigaa u noqo maxay u noqo waxaa loo leeyahay awalba xaggay ka timide fa idaa sawaytuhu wa nafaqtu fiihi min ruuxi insaanku labuu ka koobmaa jismigan iyo jirkan dhacankaynu soo tilmaanay ee adoog iyo afarta isku tifjiyeen ayuu ka abuurmay amaa nafta allay ka timid kolkay baxaysana allay aadaysa kolka noqo la leeyahayna waxa wey kolka bacsigii la gaaro baa alla naftii soo diraya jismigii oo la dhoodhoobo xabaashiyaad bay u imanaysaa jismigeedii bay galaysaa markay gasho yaa cardu calallah alla loo tagaya xisaabtamid iyo jazo baa la kala hoyanaya irjici ilaa rabbika u laaba raadiyatan adigoo raalli ah mardiyatan allana raalli kaa yahay fadkhulii fii cibaadi kolkaa dadka fiifiican ee eebba raalli ka yahay saalixiinta dhexgal markaad dhex gashana intiina suuban wadkhulii jannati giddigiin jannadayda gala ayaa loo odhanaya walfajri baan ku dhaartay aroorta walayaalin habeenaan ku dhaartay cashrin tobana washafci waxa siman iyo walwatri waxa isdheer baan ku dhaartay waleyli habeen baan ku dhaartay idaa yasri hadduu socdo hal fii daalika arrintaa gudaheeda ma ku sugan yahay qasamun naar lidii xijrin caqli qofu saaxiiba alam tara ma waadan u jeedin kayfa sida uu facala rabbuka rabbigaa ku sameeyey bicaadin reerkii reer caadaha ilama ahaayeen magacoodii wey daati lcimaad dhirirka iyo dhumucda u saaxiibka ah allatii caad an lam yukhlaq la uumin mithluhaa wax iyaga xoog kula mida filbilaad dunidaba aan lagu uumin wa hamuuda sida alla ku sameeyey mawaadan ogey aladiina hamuud jaabu sahra dhagax gooyey bilwaadi waadigay degnaayeen bay dhagax ku gooyeen wa fircawna sidii eebba ku sameeyey dil awtaad afarta jiir u surnay aladiina kuwii taqow xadgudbay filbilaadi dhulka eebe ee fa agtaruu badiyey fiihaa ardada eebe alfasaada qasiya lab ee fasaba uu shubay calayhim korkooda rabbuka adiga rabbiga sawta cadaab cadaab noocyaalkii ina rabbaka adiga rabbiga labilmirsaad addoommadiisii iyo acmaashoodii ayuu ilaalinayaa faama alinsaanu dadka idaa goorta mabtalaahu uu jirrabo rabbuhu rabbigii markuu jirrabo fa akramahu darajeeyo wanacamahu u barwaaqeeyo fa yaquulu insaanka wuxuu leeyahay rabbi aniga rabbigay ba akramanii i darajeeyey oo dad iyo duunyo i siiyey wa amaa idaa mabtalaahu haddii eebba insaanka jarrabo oo faqadara eebba cariiriyo calayhi insaanka korkii risqahu cuntadiisa fa yaquulu insaankii wuxuu odhanayaa rabbi aniga rabbigayba ahaananii iyasay kallaa arrinkusaas maaha bal laa tukrimuun darajayn maysaan alyatiima agoonka walaa taxaaduuna naftiin iyo naf kale midna ku canaanan maysaan calaa tacaami lmiskiin dadka liita cuntasiintooda wa ta'kuluuna waxaad cunaysaan aturaasa dhaxalkii laga dhintay aklan cunis laman isku darsashaa wa tuxibuuna waxaad jeceshihiin almaala xoolaha xubban jacayl jaman fara badan kallaa waxaa hubaala idaa goorta ay دكت الأرض دلك لا بربريو ذاك بربرين ذاك بربرين أو وجاء ربك خبيقا يماد إيا والملك ملائكة تماد صفا صفا إيا رو صف صفا أو وجيء للا يماد يومئذ مالنتا جهنم النار تلا يومئذ مالنتا سا يتذكر الإنسان qofka wuxuu xusuusan wixii lagu waanin jiray ee wa-annaa sideeba lahu ay ugu sugnaan adigraa waansami markaa lama waansamo waansamidda waansamayna wax ku ool ma aha yaquulu markaasuu calaacal wuxuu yidhaa yaa laytanii aniga shallaytadayda qadamtu maxaan u horumarsan waayey iimaan suban iyo camal saalixa lii xayaatii noloshaan aakhire aan ku noolahay fa yowmaidin maalintaa qiyaamadu dhacday laa yucadibu ma naari karo cadaabahu siduu eebba wax u naaro axadun qof kale walaa yuuhiqu ma xiro wathaaqahu sida eebba wax u xiro axadun qof kale yaa ayatuha nafsu nafyacay almudma'innatu xasillanay irjicii laabo ilaa rabbiki rabbigaa u laabo raadiyatan adigoo wixii lagu siiyey ee hawaaba dartii raalli ah mardiyatan iimaankaagii iyo camalkaagii dartood laga raali yahay fadkhulii gal fii cibaadi aniga allah addoommadayda suusuuban dhexdooda gal kuwa xunxuna u tegin wadkhulii dabadeed gal jannati aniga jannadayda gal wallaahu aclam